Qoysaskan awlaadaha agoonta ee dharka iyo dhaqanka qeyb magaalada ah baydhabo iyo waliba isku aruuriyeenaan dad muxsiniin ee ku nool dalka banaanshe iyo guud ahaantiisa si lancab dadkaas oon awoodna inay ogaadaan dharka maadaama ay yihiin qoysas danyare in la caawinata tallaabo koron qaadasa dadka inay isjiiladaan sanad kasta iyo dadka muxsiniinta ah iyo siiyaan awlaad fara badan oo ku nool dalka guud ahaantiisa maana maxamed nuur oo wakiil ku ahay tibiyowka deeqdan dharka iidee islamarkaana iyo ku mid ahay dadka ku qeyb qaaday inay walkubiida yaan ku mahadnaqday muxsiniintii sadaqaysideen inayo ku farxiyeen awlaadan agoontae welina ay sheegtay inti lambaahiye in la xoojiya caawinta dadka danyarta ee waxaa maanta ilaahayna waafajiyey inaan isugu imaano ehelkii agoonta iidsiintiida in oon siino dharkii aan ugu talagalnay haddaan nahay tiimka ehelka agoonta marka waxaa mahad gaara u jeedinaynaa tiimka ku dhaqan dalka north america ee uu ugu horeeyo xasan isaaq faashe oo ah xasan isaaq faashe gaar ahaan reer north america ee ugu horeyso canada haddana uu ugu horeeyo xasan isaaq faashe faryaama waxaa sanadkan ku soo biiray ehelka agoonta u s a uu ugu horeeyo cabdixakiin b r iyo tiimkiisa iyo tiimka soomaaliya ee ugu horeyso maamo maano iyo shukri shaaciya dhammaanteen waxaan isku kaashanay in aan ilmahaas agoonta ah aan iidsiino taasna ilaahay waa uu noo soo hortigeliyey sanadkan sanadihii hore waa ka duwan tahay sanadihii hore wax meelo badan ayaan wax ka soo bixinay sida kismaayo oo kale buurxakabo oo kale muqdisho meelo badan laakiin hadda waxaa ilaahay noo suurtageliyey inaan ka bixinno baydhabo iyo muqdisho taas oo ay ugu wacan tahay qarash la-aan iyo waxyaabo kale annaga nagu soo kordhay taas oo ay tahay in ma aragtay wixii lahayana la bixin karo wixii aan lahaynin haddee sidooda ay yihiin marka kasoo qaybgalkiina waa ku mahadsantihiin dadka soo baxsaday muxsiniinta ana waxaan leenahay meeshaa ka soo bixiseen beddelkooda wax kheyr qaba allaha geliyo waa idiin ducaynaynaa dhammaan inta ka soo qayb gashay ilmahan agoonta ah maanta ka farax siisay waxaan ilaahay ugu tuugaynaa in iyagana ilaahay maalinta qiyaamo uu ka farax siiyo akaawnka ilaahay wax dhigteen qofkii maanta agoon wax siiyo waa qof ma aragtay akawnka ilaahay wax dhigtay marka waxaan leenahay waa mahadsantihiin walaalaheenna ku kala nool north america iyo u s a uu ugu horeeyo qeybtan north america canada xasan isaaq faashe qeybtan kale u s a na oo ugu horeeyo cabdixakiim b r waxaan idin leenahay saa uga gurmateen dadkiina maalinta qiyaamaha dhibka jira allah idinkaga gurmado allah idinka reebo wixii kheyranna allah idin waafajiyo wixii xumaana allah idinka duwo dadka muxsiniinta hay-adaha bulshada qeybo sheelgedisane wal haystan iyo ku qiib qaadahayeen sidii iyoon ii sii laayeen bulshada danyarta ee ku noola guud ahaana gobolada dalka soomaaliya